أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon madaxweynaha dowladda silibiyadda maraykanka ayaa laalay xeer gaaleed diidaya in la tarxiilo soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka dagaallo culus oo khasaare lagu gaarsiiyey askarta xukuumadda addis ababa ayaa mar kale ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya ganacsato soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii kordhayso dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas shacabka ku dhaqan degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan dhulboobka kooxda ridada ay ka wado degmadaasi guddi ka socda maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray faracyada machadka al-itqaan ee wilaayada hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiya taariikhdii hijiriguna ay tahay kowda bisha jamaadul aakhira kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan madaxweynaha dowladda silmiyadda maraykanka ayaa laalay xeer gaaleed diidaya in la tarxiilo soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare donald trump oo ah hogaamiyaha dowladda silibiyadda maraykanka ayaa laalay xeer gaalaad caddaynayay in dalkooda dib loogu celin karin soomaalida qaxootiga ku ah dalkiisa trump ayaa hadal uu ku daabacay bartiisa x twitter ku sheegay in qeybo ka mid ah soomaalida ay gobolka minnesota ka wadaan wuxuu ku tilmaamay argagax taa beddelkeedana loo baahan yahay in wax laga qabto madaxweynaha saliibiga ah waxa uu si aan leexleex lahayn u sheegay in waddankooda dib loogu celinayo soomaalida trump ayaa marar badan carabka ku dhuftay dadka soomaalida ah inuu tarxiilayo muddo xileedkiisii hore waxaa maraykanka laga soo tarxiilay afar kun oo qof oo soomaali u badan wuxuu soomaalida u arkaa kuwo caqabad ku ah dhaqaalaha maraykanka soomaalida ugu badan ee ku nool maraykanka ayaa degan gobolka minnesota oo ah goobta hadda trump uu doonayo in laga tarxiilo waad mahadsantahay cali yare dagaallo culus oo khasaar lagu gaarsiiyey askarta xukuumadda addis ababa ayaa mar kale ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya suhiib cabdulaahi ayaa warbixinta warkan eegaya iyadoo xiisadaha ka aloolsan guud ahaan itoobiya ay sii labilixadsadeen ayaa wararkii ugu dambeeya waxa ay sheegayaan in dagaalla culus maalmihii lasoo dhaafay ciidanka xabashida itoobiya iyo malishaadka faano ay ku dhex mareen gobolka amxaarada afhayeen u hadlay jabhadda faano ayaa sheegay in weerar culus ay ku qaadeen ciidamada itoobiyaanka ah oo uu sheegay in muddo bilooyin ah ay ku sugnaayeen deegaanka birgabi oo u dhow magaalada atay ee waqooyiga shawa waxa uu xusay in weerarka uu dhacay khamiistii lasoo dhaafay kadib markii afarta jiha ay ka weerareen ciidamada itoobiya halkaasna uu ka dhacay dagaal culus oo maryo dhiigle lagu kala furtay isla markaana si xooggan loogu jebiyey ciidamada itoobiya sidoo kale afhayeenka fano waxa uu ka shanqariyey inay fashiliyeen ciidamo gurmad ahaan loogu soo diray ciidanka itoobiya kadib markii xaaladdu ay ku cuslaatay sidoo kalena uu khasaaro culus ka soo gaaray dagaallo galabnimadii ka dhacay buuro loo yaqaano amiija garbiyeli faanana ma aysan sheegin tirada khasaaraha ka dhashay dagaalladaasi balse afhayeenku waxa uu ka dhawaajiyey in ciidamada itoobiya saddex gaari oo ah kuwa gurmudka deg dega ah ee ambalaasta goobta ay kaga gubeen askar fara badanna ay dhimasho iyo dhaawacay ku noqdeen wargeeska itoobiyaanka ah ee burkena ayaa isna sheegay in ay jiraan warar kale oo madax bannaan oo tibaaxaya in howlgalkaasi uu ahaa mid aad u culus dhegta dhiigga loogu daray ugu yaraan boqol iyo siddeetan askari oo ka mid ah ciidanka federaaliga ah ee dowladda xabashida itoobiya dagaaladan uusan ka hadlin nidaamka abiy axmed iyadoo ku dhowaad laba isbuuc ka hor markii sidan oo kale dagaallo culus ay ku dhex mareen labada dhinac ku dhowaad sagaashan askarina laga dilay ciidanka xabashida itoobiya mahadsanid suhiib ganacsade soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay dalkaasi lagu dilay ruux soomaali ah falkan ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay deegaanka filibi oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada cape town maxamuud cabdi cismaan oo ahaa ganacsadaha la toogtay ayaa wararku sheegayaan in lagu dhex dilay goobtiisa ganacsi booliiska koonfur afrika oo dhacdada kadib goobta soo gaaray ayaa baaritaano ay sameeyeen aysan ka soo bixin wax natiijo ah ganacsadahan ayaana in muddo ah ka ganacsanayay gudaha dalkaasi bishii lasoo dhaafay ay ahayd markii sidan oo kale ganacsato soomaaliha siyaabo kala duwan loogu dilay waddankaasi koonfur afrika iyagoo qaarkoodna la boobay goobahooda ganacsi ilwareedyo ayaa sheegaya in ganacsatadu booliska dalkaasi ay u gudbeen cabasho ka dhan ah dilalka iyo boobka sida gaarka loogu hayo dadka soomaaliyeed iyo dilalka waxaana xusid mudan in booliiska lagu eedeeyo in dhibaatadan joogtada ah uu qayb ka yahay dilkan ayaa qayb ka noqonayd dilalka sida joogtada ah kooxaha burcadda ay uga geysanayaan koonfur afrika islamarkaana loo geysanayo soomaalida sanad kasta ayaa lasoo diiwaangeliyaa dilal tobanaan ganacsato soomaali ah oo la boobay hantidooda shacabka ku dhaqan degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan dhulboobka kooxda hurdada ay ka wado degmadaasi sida uu ku waramayo marwaan maxmed isku soo bax ballaaran oo ka dhanaa dhulboobka kooxda riddada ayaa shalay ka dhacay degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho halkaasoo kooxda riddadu ka wada dhulboob xooggan shacabka ku dhaqan xaafadda tookiyo ayaa si weyn kaga dhiiriyey qorsho barakicin iyo burburin ah oo kooxda riddadu xaafaddaasi ka samaynayso waxayna dhigeen isku soo bax ka dhanaa dhulboobkaasi maleeshiya ka tirsan booliska riddada oo kooxda riddada u soo hubaysay inay suurtaal ku sameeyaan kacdoonka shacabka ayaa rasaas noonool u adeegsaday dadka rayidka ah waxayna taasi keentay dhimashada hal wiil oo dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi cabdiraage hooyada dhashay wiilka dhallinyarada ah oo xalay warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in wiilkeeda ay dishay xabaduu si bareer ah ugu soo riday askari murtad ah oo booliska ka tirsanna cabdulaahi cabdiraagaa wiil anigaa dhalay wiilkayga wuxuu shaqo ku lahaay ma ahan waa la iiga dilay ninka iiga dilay magaciisa asoo sheegaaya wiilkayga nafta ka baxday laataa lagu dilay wiilkayga degmada yakshiid laanta higen cabdulaahi cabdiraagaa la dhahaa ninaana dilay ninka dilay magaciisa asoo sheegaayo la dhinta wiilkayga waa dacwooday afweyne nin la yidhaho laanta joogo laanta hegan uu ka tirsaya waa ciidan deegaanka xaafadda daana waxaa rabnaa xaqeen in nala siiyo aan horta qaas ahaan hooyo ah wiilkeeda la dilay xaqiisi loo dhiciyaar waa wiilkayga haddaan loo dhiciyaalinlahalaiskaga kala taga meesha qof xalasiyaasa male wax kaloo dhaawac ma arkin ani wiilkayga bisaa ku dhinta meesha hebel xabadda iga daa soo dhahayaan lagu dhufta wiilkayga kilida ka gasho kilida kale ka baxday dalxumoona u dhinta wiilkayga cadaalad inaan helnaa u baahana ani hadda saan meeqa qofooda kuma rawa xaafad wax naga qabanaayana male dowladaa jirtaa le dowlad gaana taas wuxuu dhaafa male cunilma xabadda hubu ku cabsiyaabo qaar ka mid ah bulshada xaafadda tookiyo ee ay guryahooda duulaanka ku tahay kooxda riddada gurguurte ayaa si adag uga hadlay boobka lagu hayo waxay sheegeen inay iska difaaci doonaan duulaanka lagu hayo guryahooda oo ah mid gaar ah oo ay boqolaal sano ka badan degan yihiin oo abka ab iska dhaxleen wiilkaas xaqdarrada lagu dilay oo isoo naftiisa iyo dadkiisa deegaankiisa jooga dulmiga lagu dilay inuu cadaalad helo tooki yaakshid anaka askare waa ku dhalanay waa ku dhalnay intaasoo sanaan deganayn in dhulkayna danguud laga dhigay la boobo ganacsato lasi raallimaan kana in ganacsato ay boobto raallimaan kana xaqaynimo anuka maliino waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto naxariis jan allah ha siiyo meel qayqata allah ha marsiiyo wuxuu u dhintay waa dhulkiisa wuxuu u dhintay waa dadkiisa wuxuu u dhintay waa halganka oo waddankiisa ama dadkiisa ugu jiro xaafaddan yaakshi dad isku duuban oo isku dhafahaa deggan bulshada ku nool waa nin dhaxaltooye ku helay iyo waa nin iibsaday dhulkan dhul dan guuda maaha dhulkan waa dhul dan gaara oo maaragta muxuu ahaa lagu iibsaday nin walba oo dhulkan ku noola boqol sano iyo ka badana la degan yahay dawladihii waddanka soo wada maraya oo dhan waxa waaye inta ay soo jireen oo dhan nin had oo inay yimid yidhi ma jiro muxuu ahaa dhulkaanan dumin doonaa nolosha bini'aadanka maaha in la cunsuriyeeyo qofka bini'aadanka wuxuu u baahan yahay inuu helo nabadgelyo inuu helo amni inuu helo hadda annaga waxaan diyaar u nahay inaan garabka isqabsanno ummaddan soomaaliyeed oo meeshaan ku dhaqan gaarahaan xaafadda yakshid ku dhaqan tokiyo waxaan leennahay si wada jir ah ma oga soo horjaysan karnaa arrintan
welina lama arkin meyd tokiya ku dhacay oo ura miyaa la arkay meyd la qaadi waayo tokiya ku ura miyaa la arkay waa la ajarmaa dadaa ajarmaayo qof tokiya soo faragashatay oo nabad ku gaarta lama arag waa ku dhalnay sideetan iyo afartanna waa jiraa oo ana qof ilaahay ila og yahay waxaan rabaa dad tuugaa ayaan ka hoyo weynay kana hergeli weynay annaka mana qabataa in dhul aan leenahay aan ku dhalannay oo cabir ah oo meel kasta ah oo dan guud ahaan oo dan shacab badna yihiin inaan anigan lagu dilo oo nalagu maada maleeshiyada riddada ayaa sidoo kale la soo wariyey in xabsiga degmada yaaqshiid degaana nin muuqaal duuba ah oo ku sugnaa xaafadda Tookiyo ee isku soo baxyadu ka socdeen ee lagu dilay wiilka dhallinyarada ahaa xaaladda xaafadda Tookiyo ayaa weli kacsan waxayna dadka shacabka go'aansadeen inay si adag uga dhiidhiyaan dhulboobka iyo barakacinta ay koox xididada ka wadda halkaasi waad mahadsantahay marwaan ugu dambeyntii guddi ka socda maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray faracyada machadka al ictiqaan ee wilaayada hiiraan cabdiqani maxamed ayaa sii amaqaadaya warbixintan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين guddigan oo ka socday maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay kormeer ku tageen goobaha waxbarashada machadka tadsiixa ee al-itqaan oo xarumo ku leh degmada buqa qable iyo deegaanka show waxayna guddiga u kuuragaleen heerka iyo tayada waxbarasho ee ardayda machadka munaasabadii lagu soo gabagabeynayay kormeerka guddiga ayaa ka dhacday xarunta machadka al-itqaan faraciisa degmada buqa qable waxaana munaasabada kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan mid ka mid ah waalidiintii ay ubadkooda dhigtaan machadka al-itqaan ayaa kaga mahadceliyey guddiga ka socday maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona ku ammaanay juhdiga ay geliyaan sare u qaadida shaqada ku aadan addacwatu ilallaah allah tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay in tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha haddii nicmada ilaahay uu idiin galay aada tirisaan ma tiri kartaan ole allah tabaaraka watacaala allahaasaa mahadinaynaa mahad bilaawi dhammaad aan lahayn bacda xamdilaahi tabaaraka watacaala waxaan u mahadnaqaynaa guddiga ka socday xarakatu shabaab almujaahidiin way mahadsan yihiin aada iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa bacda xamdilaahi ilaahay tabaaraka watacaala ajarkooda ha weyneeyo wayna soo booqdeen waynoo imaadeen haddii aan nahay waalidiintii machad ulitqaan ama mudiirkii machadka anigoo ah oo afka mudiirku hadlayo waynoo yimaadeen wayna qiimeeyeen caruurtay la kulmeen way muqaabaleeyeen waxay inoo sheegeen in aada iyo aada caruurtay aada ay u fiican yihiin macallinkana juhdi fara badan uu ku bixiyey iyagana ay dadaaleen allah tabaaraka watacaala ayaa ku mahadsan macallinkana guntiga dhiish ayuu isaga dhigay waxba kama reebanin macluumaad sax ah ayuu ilmihii siiyey ilaahay tabaaraka watacaala janaatlfirdows ha uu abaalgudo mas-uul ka tirsan guddiga maktabka dacwada oo goobta ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey kormeerka ay ku soo mareen xarumaha machadka al-itqaan ee degmada buqa qable iyo deegaanka show kuley walaayada meel badana soo marnay uulajeedkan wuxuu ahaa waa tafaqud madaarista iyo macaahidida iyo xalaqaadkii tasxiix ku socdeen iyo wadiga ay ku sugan yihiin sida ay yihiin iyo in lagu sameeyo qiimeyn oo macaahidadaas iyo xalaqaadkaas qaarkood macallimiinta qur-aanka naftooda in lala kulmo tawjiihaad iyo in loo sameeyo gaar ahaan magaalada buqa qable oo aan joogno maanta oon u fidhayno jalsadaan iyo ardadaan la joogno macad ulitqaan waa macadkan koley macad ulitqaan macad lagu barto tasxiixi tilaawati alqur'aani alkariim iyo culumtii la socotay asaasiyaadkii iyo tajwiidkii ardada hadda joogdan waa baniin iyo banaad oo iskugu jiraan koley ardadaas waa la kulangnay qiimayna ku samaynay imtixaanna ka qaadnay maasha allah mustawahooda xagga agoontoodii iyo akhlaaqdoodin waa arday wanaagsan ayay ahaayeen runtii aad bana ay canjabgeliyeen maktabka dhexe ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe socdaal ku mariyey wilaayaadka islaamiga isagoona u kuuragalayay tayadaha iyo horumarka waxbarashoha ee ka jirta wilaayaadka islaamiga walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga alandalus ee xilgan waan geyntaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu